oo ilaahay xaggiisa laga soo rogay nebi moxamedna sala allahu alayh wasalam lagu soo rogay mar hadday caynkaa tahay in afkaar lagu magacaaba waa khalad waayo afkaartu waxa weeye tukhti oo tusiib yacni waa khaldantaa waana sax bay saxna waa noqotaa waxay dad ka fekereen maaha saas aawoodee hadalkay dadka qaarkood yidhaahdaan ama caamadu ay yidhaahdaan cilmiguba waa caqli ragoo la ururshay waa baatil cilmiga sharcigu caqli ragoo la ururiyey ma aha waa waxyi munazal ah waa jiraan masaa'il ijtihaadiya laakiin masaa'ilka ijtihaadigaa laftooda nusuustaa la doonayaa in lagu ijtihaado oo ta la haleeshiinayo marka ayaa lagu dadaalaya laakiin caqli mujarad ah yacni markaa ma aha marka waxyigu ama cilmigu yani iyo shareecadu waxa weeye caqli ragoo la ururiyey maahae waa cilmi munazala oo waxye weeye alxamdu lilah rabb اlcaalamiin wslى allahu عalى muxamedi wعalى ali muxamed waxaynu ku soo jiray kitaabkii alwaajibaat اlmutaxatimaat waxaynu joognaa darsigii ugu dambeeyey qaala sheekhu raximah اllah wa ama macna aliimaani biاllah rumaynta ilahay la rumaynaya miya فأn تcتقd أن الlaha هو الإilah المacbud waxdah waa inaad caqiidayso rumayso inuu ilaahay yahay ka la caabudayo keligii duuna man siwaah ciddii isaga ka soo hadhay aan la caabudayn wa تkhlisa جamiiعa أnwaaعi الcibaadaةi kuliha lilah aanad u saafi yeesho جamiiعa أnwaaعi الcibaadaةi noocyada cibaadada dhammaanteed kuliha dhammaanteed lilahi ilahay aad u saafi yeesho watanfiiha wa tanfiihaha aad ka nafido u diiddo can kulli can kulli macbuudin siwaah wax kale oo la caabudo oo ilaahay ka soo hadhayna ka soo hadhayna aad cibaadada u diiddo rabbina u gaar yeesho u saaf yeesho wa tuxibba ahla alikhlaasi wa tuwaaliyahum cidda markaa tawxiidka iyo ikhlaaska iyo saafiyeelista u saaxiibka ah ee u ehelka'ana aad jeclaato aad ka weli yeelato aad xidhiidhiso wa tubgida ahla ashirki wa tucaadiyahum dadka shirkigiiyo gaalnimada u ehelka ah inaad necbaato lana collowdo taasaa waxay tahay macnaha ay leedahay rumaynta ilaahay la rumaynayo aliimaanu billaah waxay koobsanaysaa afar umuurood in ilaahay jiritaankiisa aada rumayso kow inaad magacyadiisa iyo sifaadkiisa rumayso laba inaad rubuubiyadiisa iyo rabbinimadiisa iyo afcaashiisuu la gaarka yahay oo inuu khaaliq yahay raasiq yahay mudabbir yahay umuurahana la gaar yahay aada rumayso saddex inaad cibaadada inuu la gaar yahay oo cid kale in la caabudo aynay ahayn keligiina cibaadada xaqu leeyahay inaad rumayso afar afartaa umuurada laysu geeyo ayaa waxay isku noqonayaan aliimaanu billaah rumaynta ilahay la rumaynayo marka waxaa weeye anwaacdii tawxiidku hadday tahay tawxiid arububiya tawxiid aluluhiya tawxiid alasmaa wasifaat noocyadii markaa tawxiidka oo dhami waxay gudagelayaan rumaynta ilaahay la rumaynayo saas iyadaa bay gudagelayaan saas iyada ah ayay gudagelayaan hadda laakiin sheikhu wuxuu inoo sheegay nooca ee tawxiidka ugu muuqadka badan ama aad dooddu ay uga taagnayd oo ummadaha iyo nebiyadu ay aada isugu haysteen oo ah tawxiid alcibaadati lilah ilahay cibaadada in loo keliyeeyo marka nooca uu inoogu fasiray aliimaanu billaah yacni waxa weeye waa nooc ka mida anwaacdii tawxiidka waana noocii markaa waxa weeye aada la ysugu haystay lianna alkhusuumata fiih waa ka kitaabu tawxiid ku yidhaahda marka waxa weeye calaa kulli xaal haddii ilaahay cibaadada loo keliyeeyo waxay laasimsanaysaa ama keensanaysaa umuuraha kalena in ilaahay loo keliyeeyo oo rabbinimada iyo magacyada iyo sifooyinkana in ilaahay loo keliyeeyana way laasimsanaysaa saas yadaa weyi wa haadihi millatu ibraahiima tani waa diintii ibraahim allatii safiha nafsahu man ragaba man ragiba canha man ragiba canha taasoo uu naftiisa ku xadgudbay ama uu jaahil ka yeelay oo naftiisa uu doqonnimo ku sameeyey man ragiba canhaa kii iska naca diintaas oo millatu ibraahim waxay ahayd tawxiidka waman yargabu can millati ibraahima ila man safiha nafsah taasuu ishaaraya taasuu tilmaamaya wa hadihi hiya aluswaةu alatii akhbara allahu biha fii qowlihi tacaala tanna waxay tahay waa ku dayashadii uu ilaahay ka warramay bihaa iyada uu ka warramay fii qowlihi tacaala hadalkiisuu yidhi ilaahay korreeye uu kaga warramay qad kaanat lakum uswaة xasanaة fii ibraahiima wاladiina macah qad kaanat lakum xaqiiqe waxaa idinku sugnaatay idinka uswatun xasanatun ku dayasho wanaagsan baa idinku sugnaatay fii ibraahiima nebi ibraahim iyo waladiina macahu kuwii la jiray ee ibraahim weheliyey ee mu'miniinta ahaa ku dayasho wanaagsan baa idinku sugnaatay id qaaluu liqawmihim waxay ku dayasho wanaagsan idinku sugnaatay id qaaluu wakhtigay ku yidhaahdeen liqawmihim qoladoodii ay ku yidhaahdeen innaa bura'aa'u minkum annagu beri baanu idinka idinka nahay shaqo idinkuma lihin wa mima tacbuduuna min duuni illaah waxa caabudaysaan ilaahay sokadiina ama ilaahay hayrkii wixii ka soo hadhay rabbi ee aa caabudaysaanna beri baanu ka nahay oo shaqo kuma lihin kafarnaa bikum waa ka gaalownay diintiinna bikum ay bidiinikum diintiinni waa ka gaalownay wabadaa baynana waxaa ka daahiray oo ka muuqday waxaa ka muuqday baynanaa dhexdayadaya wa baynakum dhexdiinna alcadaawatu colaad iyo waalbagdaa'u nacayb abadan kaasoo weligiiba jiraya xataa tu'minuu ilamaa iyo aad rumaysaan ayuu markaa jiraya billaahi waxdahu ilaahay keligii ilaa aad rumaysaan marka nebi ibraahim iyo mu'miniintii ibraahim wehelisay ilaahay aayadda waxa uu inoogu sheegayaa inaynu ku dayanno kudayashaa idinku sugnaatay macnuhu wuxuu u dhacayaa ku dayda oo raaca ayuu macnuhu u dhacayaa waxaana looga jeedaa tawxiidka siduu u amrayey siduu ugu dheganaa ee tawxiidka ula imanayey siduu gaalnimada uga digayey yacnii siyaalaha noocaasa kaga dayda gaalada colaadduu u qabay nebi ibraahim iyo atbaacdiisu ay u qabeen yacnii ku dayda ayaa macnuhu u dhacaya waxaa laga reebay uun ilaa qawla ibraahima liqawmihi ilaa qawla ibraahima liabiihi ilaa qawla ibraahima liabiih laastagfiranna laka yacni taas iyada ha kaga dayanina lehi marka calaa kulli xaal yacni culamada qaarkood waxay yidhaahdeen tawxiidkoo keliya maahae xataa sharaa'icda waxyaalaha aan la nasakhin in la raaci karo ayaa lagaga dayanaya bay yidhahdeen ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhahdeen waxay ku gaartay tawxiidka calaa kulli xaal hadda laakiin wuxuu u soo arooriyey masaa'il shareeco ah in lagaga dayanayo hadda markaa umuu soo deliishanin ee wuxuu soo deliishaday in xagga tawxiidka lagaga daydo ayaa markaa u soo deliishaday waxaa kaloo aayadda ku sugan in gaalada lala colloobo oo gaalada wax jacaylah iyo wax markaa muwaalaat ah oo laga weli yeelanayo waa inaan markaa gaalada loo qabin noocyada muwaalaadkuna waa badan yihiin jacaylkaa ka mida gargaarkaa ka mida adeecitaankaa ka mida iilashada loo iishaa ka mida mudaahanada bimacnaa wax diintii ka mida looga tanaasulo ayaa ka mida sirta in lagu qarsadaa ka mida saaxiib hoosaad in laga dhigtaa ka mida yacni umuuro fara badan ayaa soo guda gelaya mid walbana waxaa ku yimi aayaad gaara walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu fatamasakum الnaar la tajidu qawma yu'minuuna biاllahi walyawmi alaakhiri yuwaadduuna man xaadda allaha warasuulah walaa tuطic alkaafiriina walmunaafiqiin walaa tuطic man agfalna qalbahu can dikrina waatabaca hawaah marka waxaa weeye aayaadka noocyada muwaalaadka laynoogu diidayaa waa badan yihin iilashada loo iilanayaa laynoo diiday adeecitaanka la adeecayaa laynoo diiday waxaa laynoo diiday waxa weeye in markaa la jeclaado ayaa laynoo diiday waxaa laynoo diiday markaa in diintii wax ka mida looga tanaasulo ayaa laynoo diiday wadduu low tudhinu fayudhinuun mudaahana in loola yimaado ayaa laynoo diiday in loo gargaaraa laynoo diiday waxaa laynoo diiday waxa weeye in markaa saaxiib hoosaad laga dhigtaa laynoo diiday sirtii muslimiinta in loo gudbo ayaa loo gudbiye ayaa laynoo diiday laa tattakhiduu caduwii wa caduwakum awliya'a tulquuna ilayhim bilmawadda marka noocyada muwaalaadka dhammaantood waa in markaa waxa weeye gaalada aan markaa waxba laga siin waxba kuma laha qaar lunsan baa waxay yidhaahdeen gaalada ma wixii inala dagaalamo mise wixii aanan ila dagaalamin wixii muslimiinta la dagaalamaya muwaalaad ma laha oo lagama weli yeelanaya waa lala colloobaya waana la necbaanaya laakiin gaalada aan inala dagaalamin iyaga waa la jeclaanayaa muwaalaadna waa la siinaya qaar habawsan baa sidaa yidhi qaar habawsan ayaa sidaa yidhi waxaynay xaqdarro u deliishadeen aayaddu ilaahay yidhi laa yanhaakum allahu can aladiina lam yuqaatiluukum fi اddiini walam yukhrijuukum min diyaarikum an tabaruuhum watuqsituu ilayhim laakiin aayaddaasi ma tilmaamin in gaalada xataa kuwaan inala dagaalamin ee nabadda inala ah in markaa jacayl iyo muwaalaat in la siinayo bes markaa mucaamalo adduunyo iyo xidhiidh wanaagsan in la siinayo bes ayuunbaa laynooga tilmaamaya laakiin jacayl la jeclaanaya marnaba ma jirto waayo dee ilaahay wuxuu uhi laa tajidu qawma yu'minuuna biاllahi walyawmi alaakhiri yuwaadduuna man xaadda allaha warasuulah walow kaanuu aabaa'ahum aw abnaa'ahum aw ikhwaanahum aw cashiiratahum lamana kala saarin gaalo oo dhane gaalo oo dhan baa markaa warku caam ku yahay marka waxa weeye gaal kastaana wuxuu yahay mid ilaah iyo rasuulkiisii khilaafay oo caasiyasiyey oo la colloobay weeyaan mar hadday sidaas tahay innaba in la jeclaadaa waxa weeye ma bannaana jacaylka la jeclaanayaana wuxuu ka hor imanayaa iimaanka ama asalka iimaanka ha ka hor yimaado ama yacni kamaalkiisa waajibka ah ha ka hor yimaadeen oo iimaanki waxa weeye wuxuu leeyahy darajaat asluliimaan baa jira waxaana jira waxa weeye kamaalu liimaan ama kamaaluhu lwaajib marka waxa weeye calaa kulli xaal jacaylka gaalo la jeclaadaa marnaba ma bannaana awthaqu cura aliimaani alxubu fi اllahi waalbugdu fi اllah gaalo jacaylka la jeclaadana hadday xataa yihiin kuwa inoogu dhow walow kaana aqraba qariib yacni waxa weeye inay iimaanka wax yeelayso ayaa ilahay aayadda inoogu sheegay marka waxa weeye samafalka adduunyo iyo mucaamalada adduunyo loo samaynayo iyo wax siinta wax la siinayo la xidhiidhinayo yacni waxa weeye mucaamala adduunyada ku saabsan oo daahira oo aan laakiin wax jacayl iyo muwaalaata la siinaynin yacni waxa weeye tan noocaas iyadu waa shay gaara a iyada taasi waa shay gaara marka gaalo oo dhan waa in la necbaadaa lala colloobaa aayaddana saas waa ka muuqataa inaa bura'aau minkum wa mima tacbuduuna min duuni illah waayo gaal kastaa yacni cidaan ilaahay ahayn oo uu caabudaya waa jirta marka gaal kasta waa in lagu yidhaahdaa inaa bura'aau minkum wa mima tacbuduuna min duuni illah kafarnaa bikum wabadaa baynana wa baynakum alcadaawatu waalbagdaa'u abadaa xaalka jacaylkaa iyo colaaddaasi isbeddelayaan waa goorma xataa tu'minuu biاllahi waxdah ilaa ilaahay keligii rumaysaan haddii waxa weeye tawxiidkii aynay la imanin inaanu nacaybkii iyo colaaddii aynay isbeddelaynin ayaa aayaddu inoo sheegaysa marka haayada lagu xidhay in colaadda iyo nacaybku isbeddelo waxa weeye xataa tu'minuu biاllahi waxdah laguma xidhin ilaa ay idinla dagaalami waayaan iyo wax la mida taa laguma xidhin waxaa kaloo aayadda laga qaadanaya colaadda gaalada loo qabo in la muujiyaa inay waajib tahay ahlucilmiga qaarkoodna arrinkaa waa tilmaameen yacni laabudda hadduu qofku markaa joogo ee dhulkii muslimiinta hadduu joogo oo aanu bilaadkii gaalada joogin waajib waxaa ku ah colaadda gaalada inaanu qarin oo inuu u muujiyo gaaladii inuu jecel yahay colaaddii inaan qariyo hadda iyadoo colaaddii jirto qalbiga ku qarsado tan noocaasi xataa uma bannaana waa nooc mudaahanaah waa nooc mudahana ah wa badaa baynana yacni way jirtaa mu odhanay waa daahirtay buuhi waa muuqatay wa badaa baynana wa baynakum alcadaawatu waalbagdaa'u abadan xataa tu'minuu biاllahi waxdah marka taana saas yadaa weeyi saas aawadee ahlucilmigu waxay yidhahdeen sida durar saniya ba markaa uu ku sugan haddii waxa weeye bilaadkii muslimiinta qofku isagoo jooga colaaddii uu qarsado oo waxa weeye aa- aanu colaaddii muujinin oo bimacnaa waxa weye tamalluq iyo wax la mida uu sameeyo waxa uu yahay ruux markaa mudaahano sameeyey oo cisyaan ku dhacay caasiyitaan ayuu ku dhacay waxaa aayadda ilaahay yidhi xataa tu'minuu biاllahi waxdah su-aal baa imanaysa su-aashaasi waxay tahay arkaanu liimaan baa jira oo in markaa lix rukni baa iimaanku leeyahay an tu'mina biاllahi wamalaa'ikatihi wakutubihi warusulihi walyawmi alaakhir wabilqadari khayrihi wa sharih marka lixdaaba in la rumeeyo ayaa xadiidku sheegaya aayadduna waxay sheegaysaa in allah oo keliya la rumeeyo sidee loo kulminayaa jawaabtu waxay tahay labada iimaan ee loo kala jeedaa kala duwan rumaynta allah la rumaynaya waxaa looga jeedaa in markaa rubuubiyo iyo uluuhiyo iyo asmaa iyo sifaat loo rumeeyo tawxiid baa looga jeedaa ama malaa'igta iyo markaa rumaynta la rumaynayo nebiyada dee waxa weeye dee ilaahnimo looma rumaynayo malaa'igta waxa weeye malaa'ig baa loo rumaynaya nebiyadana nebiyaa loo rumaynaya marka waxa weeye waxdahu sida loo yidhi waxaa looga jeedaa tawxiidkaa looga danlaya sidaas aawoodee xadiidkii wafdi cabdilqays waxaa ku soo arooray aliimaanu biاllahi waxdah in allah keligii la rumeeyo riwaayaadka qaarkoodna waxaa beddelkooda ku soo arooray tawxiidka in la qiro marka laba marka labadu waa isfasirayaan labadu waa isfasirayaan marka sidaas bayna isaga hor imanaynin allah oo keliya in la rumeeyo iyo arkaanta iimaankaee lixda ah lixdaba in la rumeeyo inay tahay yacni allah ilaahnimo iyo rubuubiyo iyo asmaa iyo sifaat baa loo rumaynaya bimacnaa tawxiid ayaa looga jeedaa sidaas aawadeed baa allah loogu gaar yeelay والطاaغuuت fakul ma cubida min duni الlah والطاaغuutu طaaغuutku caamun caam weeyi waa shay guud fakul maa cubida wax kastoo la caabudo min duuni الlahi ilahay hayrkii ama ilahay sokadii la caabudaa wa radya biاlcibaadati in la caabudana ka raali noqday wax kastoo la caabudo oo in la caabudayna ka raali noqday oo min macbuudin wax la caabudo ahaaday waradya bilcibaadati cibaadadana raalli ku noqday kaa la caabudaya oo min macbuudin mid la caabudo ahaaday aw matbuucin ama mid la raacayo ahaaday aw mutaacin ama mid la ateecayo ahaaday oo fii hayri ma fii hayri taacati اllahi wa rasuulih ilaahay iyo rasuulkiisa ateecitaanka la ateecaayo ilaahay iyo rasuulkiisa cidaan ahayn ilaahay iyo rasuulkiisa cidaan ahayn ateecitaanka a aw mutaacin ama markaa mid la ateecayo ahaaday oo fii hayri طaacati اllahi warasuulih ilaahay iyo rasuulkiisa waxaan طaaco u ahayn lagu aطeecaayo bimacnaa wuxuu uga jeedaa wax macsiya lagu aطeecayo uu uga jeedaa fii hayri طaacati اllahi warasuulih ilahay iyo rasuulkiisa waxaan طaaco u ahayn weliba wuxuu usii jeedaa wax macsiyo u ah ilahay iyo rasuulkiisa wax lagu caasinayo lagu aطeeco fahuwa طaaguutun kaasi طaaguut weeyi wالطawaagiitu طaaguudyaduna kaiiratun waa fara badan tahay wa ru'uusuhum kuwa madaxda u ahay khamsatun shan weeyi shan baa ugu sii madaxa daaquut imaam maalik waxa uu yidhi kullu maa cubida min duuni illah waa wax kastoo ilaahay sokadii la caabudo ama ilaahay hayrkii la caabudo duun bimacnaa hayr waa loo isticmaalaa kullu maa cubida min duuni illah ay min hayr illah wax allo wixii ilaahay ka soo hadhay ee la caabudaa waa daaquut ishkaal baa la soo arooriye o waxaa la yidhi dee nebiyaa la caabude oo nebi ciisaaba ka mid ah saalixiin ama awliyaa la caabuday malaa'ig baa la caabuday ma daaguutya ishkaalkaasi markuu yimi culamada qaar waxay yidhaahdeen kullu maa cubida min duuni illaah wa radya bian yucbad waa ku kastoo yacni markaa la caabudo oo ilaahay ka soo hadhay in la caabudona raalli ku noqday markaa qaydka ah wa radiya bian yucbad raali raallina ku noqday in la caabudaa waxaa ku baxaya malaa'igtii nebiyadii rusushii saalixiintii ayaa ku baxaya oo intaa midnaba raalli kama aha in la caabudo qaydkaas baa culamada qaarkood keeneen culamada qaarna si kale u ishkaal bixiyeen oo waxay yidhahdeen kuwaa laftoodu xaqiiqatan markaa taaquut uma aha laakiin waxa weeye binisbati licaabidihi buu taaquut uu yahay taaquutnimaduna xaqiiq ahaan waxay ugu dhacaysaa shayطaankii la caabudaya une laakiin min xayثu daahir baa dhici karta markaa in la yahay isaga nisbadiisay u tahay lakin sidaa waa laga qurux badan yahay sida ka fiicani waa sida hore oo waa in la yidhaahdo taaquut waxaa noqonaya waa ciddii markaa la caabudo raalli ku ah in la caabudo sidaasaa fiican waayo macna qabiixa ka dhalan kara oo waxa weeye maadaama haddii la yidhaahdo nisbada cidda caabudo taaquut u yahay dee waa eray laga qurux badan yahay ama aadaabta aan ku fiicnay yani markaa weeyi marka waxa weeye calaa kulli xaal sida hore ayaa fiican waradiya bian yucbad markaa tii buu shiikhu tilmaamaya fakulu maa cubida min duni اllahi waradiya biاlcibaadati min macbuudin aw matbuucin aw muطaacin fi gayri طaacati اllahi warasuulihi fahuwa taaquut cumar bnu khadaab isagu waxa uu yidhi taaquutku waa shayطaanka waayo macsi kasta iyo gaalnimo kasta iyo xumaan kasta oo la sameeyo shayطaan baa sabab u ah isagaana aabba u ah mar haddii isaguun lagu raacay taaquutka xaqiiqada ahi waa shayطaanka ibnu kasiir wuxuu odhanayaa qawlkaasi waa qowl ama waa hadal yani markaa qawiya oo wanaagsan weeyaan buu odhanaya waa hadal qawiya xoog badan oo wanaagsan weeyaan buu odhanaya culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen taaquudkii wuxuu noqon karaa macbuud iyo matbuuc iyo muطaac cibaaradanna waxaa laga dhambalay hadalka ibnulqayim aljawziya uu leeyahay ee iclaamu lmuwaqiciinka uu ku yidhi hadalkaasaa laga dhambalay marka hadalkaas baa khulaasadiisu iyadoo lasoo koobay macnihiisu sidaan u dhacayay yani markaa fataaquutu kuli qawmi man yacbuduunahum taaquutka qolo kasta waa kay caabudaan aw yataxaakamuuna ilayhi ama ay u xukum tagaan yani waxa weeye xukumka ilahay iyo xukumka rasuulka xukumkii ka soo hadhay u xukum tagaanba waa taaquut aw yuiicuunahu fi ayri aacati aw yuطiicuunahu fii gayri طaacati اllah ama waxaan ilaahay طaaca u ahayn yani lagu aطeeco aw yatabicuunahu calى gayri basiirati min allah ama waxaynay xujo ilaahay uga haynin ay ku raacaan cibaaro noocaasa ayuu ibnuqayim aljawziya ku yidhaahdaa kitaabkiisa iclaamu lmuwaqiciinka saaxibufatxi lmajidna saaxibufatxi lmajidna wuxuu ku soo arooriyaa awalka kitaabkiisa ayuu ku soo arooriyaa fatxu lmajid sharxu kitaabi tawxiid waxaan odhanayaa yani waxa weeye tacriifka ugu shaamilsani waa kaas weeye yani kulu maa cubida min duuni illah wa bacdu anwaacih noocyadii taaquutka wax ka midaa la sheegay laakiin macnaha ugu ballaadhan ee taaquut uu leeyahay waa macnaha ibnulqayim aljawziya uu sheegay ibnu cuthaymiinna waa sida u tilmaamay inuu yahay tacriifka markaa ugu sawaabsan ama ugu saxan fakulu maa cubida wax kastoo la caabudo min duuni illahi oo ilaahay ka soo hadhay wa radiya raalli ku noqday bilcibaadati caabuditaanka la caabudayo min macbuudin waxaasoo mid la caabudo ahaaday aw matbuucin ama mid la raaco ahaaday aw muطaacin ama mid la aطeeco ahaaday oo fii gayri طaacati اllahi wa rasuulihi waxaan ilaahay iyo rasuulkiisa طaaco u ahayn oo aanu ilahay iyo rasuulkiisa ku aطeecin lagu aطeecaa fa huwa taaquutun kaasi taaquut weeyi waطawaaqiitu taaquudyadu kasiiratun waa fara badan tahay waa waxa bimacnaa tajaawaza alxadda xadkii buu ka gudbay marka taaquut mubaalagaa ku jirta bimacnaa waxa weye waa mid aad u xadgudbay ayaa looga jeedaa wa ru'uusuhum madaxyadoodu khamsatun shan weeye alawalu ka koowaad ashayطaanu daaci ilaa cibaadati gayri اllah taaquutka markaa taaquutyada ugu weyni waa shayطaanka addaaci kaasoo ugu yeedhaya ilaa cibaadati gayri اllaahi ilaahay cidaan ahayn in la caabudo ku baaqaya addaaci ilaa cibaadati gayr اllah waa sifa kaashifa yani macnuhun baa lagu sii waadixinaya wa ilaa kullu shayطaan waxa uu yahay mid ku baaqaya cibaadada markaa la caabudayo ilaahay cidaan ahayn والدليل قوله تعالى وحانه الدليل هذا الكو إلهي يدي ألم أعهد إليكم ميانا إذن كرابا لمن إليكم إذنك أعهد إليكم ميانا إذن كرابا لمن يا بني آدم أبدك آدمو ألا تعبدوا الشيطان الشيطان إن إذا عابدين ميانا إذن كرابا لمن إنه شيطانكم lakum idinka wuxuu idin yahay caduwun col buu idin yahay mubiinun ay bayinu alcadaawati colaadnimadiisu caddahay saasuu idin yahay marka shayطaan ha caabudina marka shayطaanka in la caabudaa inay suuroobayso ayaa aayadda ay ku tusinaysa gaalnimo kastoo lala yimaadana shayطaan baa lagu ateecay gaalnimo haddii shayطaanka lagu ateecana waxay noqonaysaa cibaado shayطaankii la caabuday wain aطactumuuhum inakum lamushrikuun haddii aa ateecdaan waa ku ateecdaan waxaa gaalnimada ah baktiga la xalaalaynayo oo xalaalnimo u ictiqaadisaan oo daaca fi lictiqaad la timaadaan inakum lamushrikuun waxaa tihiin qaar mushrikiin oo gaala ah athaani nooca labaad alxaakimu aljaa'iru almugayiru liaxkaami اllahi tacaala waa xaakimka ka wax xukuma ee qaadiga ah ee aljaa'iru yani markaa jawrka ama dulmiga sameeyey ee almugayiru bedelaaya liaxkaami اllahi tacaala ilahay xukumadiisa bedelaaya waadaliilu qowluhu tacaala kaasina inuu taaguut yahay waxaa u daliila hadalku ilahay yidhi alam tara miyaanad ogayn ila aladiina kuwii ama alam tara miyaanad arag ila aladiina kuwii yazcumuuna ictiqaadinayey ama malaynayey annahum aamanuu inay rumeeyeen bima unzila ilayka wixii lagugu soo dejiyey inay rumeeyeen malaynaayey in sheeganaya la yidhahdana waa bannaan tahay oo zacmiga la yidhaahdo waxaa laga tilmaamayaa sheegashadii yazcumuuna markaa sheeganayay annahum aamanuu inay iyagu rumeeyeen bima unzila ilayka ay biladii kii unzila la soo dejiyey ilayka adiga lagugu soo rogay iyo wamaa unzila ay waladii kii unzila la soo rogay min qablika adiga horta la soo rogayna inay rumeeyeen sheeganayey yuriiduuna waxay sidaa sheeganayaan xaal ay yihiin yuriiduuna qaar doonaaya oo raba an yataxaakamuu inay u xukum tagaan oo u xukum doontaan ila daaguuti daaguudka waqad umiruu waxay rabaan inay daaguudka u xukum tagaan walxaal qad umiruu la amray oo la faray an yakfuruu bihi inay daaguudka ka gaaloobaan wa yuriidu shayطaanu shayطaanku wuxuu rabaa oo doonayaa an yudilahum inuu habaabiyo oo lumiyo dalaalan baadi oo baciidan xaqa ka dheer dalaalku hadduu baciid yahayna wuxuu noqonayaa nooca kufriga ah saasuu shayطaanku la rabaa inay gaaloobaan aayaddani sabab bay lahayd abu barsat alaslami saxaabiga la yidhaahdo ayaa waagii hore qabla an yuslim intaanu islaamin ka hor wuxuu ahaan jiray kaahin waana la isla xukum iman jiray oo isagaa loo xukum iman jiray oo dadka kuhaantii iyagaa xaakimiinna ahaa oo wax kale xukumi jiray saas aawadeed dadka qaarkood baa u xukum tegi jiray dabeedna sababtaasay aayadda ku soo degtay sabab nusuulkaasina waxa uu yahay saxiix ahlucilmi badan baana sheegay sabab nusuulkaasi inuu saxiix yahay oo ibnu kasiir ka mid yahay oo suyuuti ka mid yahay oo axmed maxamed shaakir ka mid yahay bisanad saxiix baa lagu soo wariyey amaa sababta kale ee la tilmaamo oo lahaa kacbunashraf nin markaa uxukum tegayey iyo yani markaa waxa weeye xukumkii rasuulka raalli ku noqon waayey ba kusoo degtay qisaska noocaasa sheegaya yani iyadu ma asixin waa daciif laa yahbut wax sugan ma aha sida culamada muxadisiintuba ay caddeeyeen marka idan waxaa laga qaadanayaa ciddaan sharci wax ku xukumaynin xukumtaga loo xukum tegayaa inay tahay daaguut in loo xukum tegey xukuntaga caynkaasna markaa mid bannaan inaanu ahayn ayaa aayaddu ku tusinaysa marka idan waxaa ka dhalanaysa hadii la daaquut baa loo xukum tegey ka wax ku xukumaya waxaan sharciga ahayn waxaan shareeco ahayn ruuxa wax ku xukumayaa isaga laftiisu waa daaquut daaquut buu noqonayaa athaaliu nooca saddexaad ee dawaaqiidda ka midii aladii yaxkumu bigayri ma anzala allah waa ka wax ku xukumaya wuxuu ilaahay soo dejiyey waxaan ahayn والدليل قوله تعالى وxaana u dليل hadلku ilahy yihi وmن lم يحكم بma أنزل الله فأuلaئika هم الكافiروuن وmن lم يحكم ku kastaan ku xukumin بما أنزل الله أي بالذي أنزله الله كي إلهي أسودكي فأولئك كواسي هم الكافرون كوا قالد يقوي